barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis lix iyo tobanka bisha maarsh sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo maanta oo badankooda ku saabsan shaqa helista dhallinyarada waxaa ka mid a dhallinyaro ka qalinjabiyey jaamacadaha boosaaso oo haatan iyagu shaqooyin abuurtay waxaan nahay dhallinyaradii gobolka wax ku baratay muddana joogtay haddii allaba kuu rooyay markii ay fursadihii aan rabnay dhinaca waxbarashadu inay naga saacido aan ku weynay waxay nagu kaliftay inaan anagii shaqo abuur iyo inaanu anagii isdabirno oo haddii allaba kuu roonyahay maskaxdayadii tuujinno
dhallinyarada qaarkood ayaa jecel inay iyagu fikrado shaqo abuuraan waxaana ka mida wiil dhallinyaro ah oo meel hoose ka bilaaba ganacsiga oo ku nool magaalada laascaano shaqada meel hoosaan ka bilaabay haddeer waxaan wadaa siddeed sano guri waan ka dhistay reer waa ka samaystay alxamdulilah meeshayda waad aragtaa meelsaa u weyn maaha laakiin waa barakaysan tahay ilaahay mahadii dad badan oo meelo badan jooga waa dhaannaa sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan falastiinay dhegaystayaasha u hayna xageedu ciiray casiska tuugaa haweenka caagan haweenka caagan aban cisaysan cimilo fiican mila cawayson haway ku arkay haway ku arkay ciishqay daaray
madaxan aad baad ula raxda heesta yaa cishqiya ee daaraa ku dambaysa hees haye haye qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
xaakin federaali ah oo ku sugan gobolka hawaayi ee dalkan maraykanka ayaa soo saaray xalay amar lagu hakinayo si kumeel gaadha amarkii fulineed ee madaxweyne trump uu ku xanibayay socdaalka waddamo lix ah kaas oo dhaqan geli lahaa maanta oo khamiis ah sidoo kale xaakin kale oo federaali ah oo isna ku sugan gobolka maryland ee dalkan maraykanka ayaa isna soo saaray amar kale oo lagu hor istaagayo isna inuu si dhammaystiran u dhaqan galo amarkii fulineed ee madaxweyne trump ee ku aadanaa xanibaadda socdaalka wadamo badan oo ama ilaa lix wadan oo badankoodu ay muslim yihiin faahfaahinta wararkaasna idaacadaha iyaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan natiijooyin horudhaca oo ka soo baxay doorashada dalka holland ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare mark rut uu ku guulaystay kuraasta ugu badan baarlamanka kana adkaaday xisbiga kasoo horjeeda soo galootiga iyo islaamka oo uu hogaamiyey girt wilders ayadoo inta badan codadka la tiriyey ayaa xisbiga midigta dhexe ee rut waxaa la filayaa inuu ku guulaysto soddon iyo laba ka mida boqol iyo kontonka kursi ee baarlamanka isaga oo si aada uga horeeya dhammaan xisbiyada kale saddexda xisbi ee kale ayaa la filayaa inay ku guulaystaan min sagaal iyo toban kursi waxaana ku jira xisbiga freedom party ee wilders iyo xisbiga christian democrat iyo weliba d natiijada rasmiga ah ee sida loo kala helay kuraasta baarlamanka ayaa waxaa lagu dhawaaqi doonaa ko iyo labaatanka march saraakiisha waxay sheegayaan in codadka ay dhiibteen kow iyo siddeetan boqolkiiba dadkii sharciga u lahaa inay codeeyaan taasoo ahayd tii ugu badnayd muddo soddon sano ah andrew crowell oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda free university ee magaalada amsterdam ayaa sheegay in dadka tirada badan ee doorashadu isugu soo baxay ay muujinayso muwaadiniinta dalkaasi sida ay u arkaan doorashadan in ay u tahay mid muhiim ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan falastiinay horta maanta waxay ahayd waa khamiis waa lix iyo tobanka bisha march sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaan filayaa amarka fulineed ee madaxweyne trump maanta ayay ahayd inuu dhaqan galo saakay ahayd inuu dhaqan galo marka sidii shalay gelinkii dambeba waa ka xaakimka haawaa arintaasi ka hadlay sharcigaasi uu ku joojiyey sidoo kalena gobolka maryland ee deriska nala ah ee malaha nooba muuqda ayaa isna ka mid ahaa marka sharcigii hore waxaa laga saaray toddoba wadan buu khuseynay hal wadanaa laga saaray Ciraaq ah.
muddana waa la siiyey een, si dadka fiisooyinka haysta ay usoo baxaan oo sidii amarkii hore ma ahayno markii lasoo saaraba hore kama dhaqan gelin marka een, muddada waxaa loo qabta waxay ahayd in dadka fiisooyinka haysta dadka tigidhada sugaya een, dadka howlahooda ay gabagabada joogaan ay fursadaasi uga faa'iidaystaan si aanay u dhicin wixii dhacay kalkii hore ama een, amarkii hore markii lasoo saaro ahayd in dadka eeraborada ay ku xanibmaan in tigidhadii diyaaradihii wixii oo dhan ay isku wareeraan marka sidoo kale green cardkuna kan kuma jirin dadku kumaanu saameyn kumaanu jirin marka waxaa marka moodaa maanta iyadoo ahayd inay dhaqan gasho ayaa xalay een, ee, amarada kala duwan ilaa shalay galab ilaa saaka Aha, ay soo baxeen ay marka soo- dacwado kala duwan baa la xiriyaan filaya dacwaa lahayd dowladuna dabcan ayana waa ka jawaabi doontaa marka haddana sidii tii hore unbaa loo noqon doonaa maxkamadda nine circuitkaa la aadi doonaa haddii loo baahdo maxkamad kale sii aadi doonaan madaxweynuhuna wuxuuba sheegay in ilaa supreme courtiga ay dhici karta in la ilaa isla aadi maxkamadda sare laisla aado marka waa dood sharci oo maalmahan laga yaabo inay socoto inkastoo xalayna madaxweynuhu ka falceliyey marka wixii warara ee kasoo kordha dhegaystayaasha idaacadaheenna soo socda ayaynu ugu balbalaadhin doonaa Hadda- haatanna dhinaca barnaamijyadan falastiin aadno dhalinyaro kala duwan ayaa sanad walba jaamacadaha ka soo baxa marka qaar badan oo ka mida waxay jecel yihiin xafiisyo inay tagaan oo shaarar xidhaan oo dee xaggaas inay aadaan laakiin qaarkood baa jira iyagu door bida inay een, fursado shaqo abuurtaan tusaale ahaan een, wiil dhalinyaro ah oo ku nool een, magaalada eh, boosaaso oo kale oo la yidhaahdo sadaam cabdi saahid een, isagu wuxuu magaalada ka hirgeliyay dee waa taqaanaa gacmaha ga- gawaarida lagu maydhaa marka wuxuu yidhi nimad meel dee een, gawaarida si een, leebaajo oo kale meeshan dee gaadiidka baabuurta lagu dhaqo dhalinyaradan laftigooda gawaarida dhaqdaa laftigoodana fursad ka helaan aad samaysid marka meeshaasuu sameeyey marka wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf eh, maxamuud yuusuf ayaa la kulmay
sadaam cabdi saahid waa wiil dhallinyaro ah oo ku sugan gudaha magaalada boosaaso islamarkaana ah dhallinyarada waxbarashada dhameeyey Ee, saadam kusoo dhawo barnaamijka dhallinyarada qolkan walaal waan soo dhaweyneynaa Ee, bal marka hore warbixin waxaa iga siisaa waxyaabaha horey u qaban jirnay haddee dhallinyaraan ahayn magaalada boosaasaana ku sugannahay wax badan een, haddii allaba kuu runya waxaan nahay dhallinyaradii gobolka wax ku baratay muddana joogtay haddii allaba kuu runya markii ay fursadihii aan rabnay dhinaca waxbarashadu inay naga saacido aan ku weynay waxay nagu kaliftay inaan anagii shaqo abuur iyo inaanu anagii isdabirno oo haddii allaba kuu runya maskaxdayadii tuujinno haddii allaba kuu runya kaashi fara badan iyo tashi fara badan markii aan samaynay waxaan isku daynay inaan waxal abuur la nimaadno halkii aan tahriibi lahayn wadamo kale aadi lahayn ama falaal aan qurux badnaynba aan ku kici lahayn waxaan isku daynay inaan wax soo saar samayno inaanu shaqo abuuro nala kana faa'iidaysto annaguna ka faa'iidaysano waayo hadda boosaaso waxaa ka hirgelisay ee, goob baabuurta lagu dhaqo bal warbixin iga sii goormay fikraddaasi kugu dhalatay kolley een, yuusufow waxaa jirtaa qofku markuu shaqo bilaabayo kolley waqti bay ka qaadataa waqti dheer qofku wuu fekeraa dhaqaalihii buu raadiyaa meeshuu wax dhigi lahaa buu raadiyaa wuxuu ka ganacsan lahaa buu raadiyaa Een, qodobadaa markii ay isugu aadaan buu markaa himiladiisii ka run sheegaayo isku dayaa inuu markaas uu istijaabiyo marka een, hawshan waa hawl awalba idea noo xeraysnayd oo buugta noogu jirtay aan hadda ka hor qorannay oo noo kaydsan bay ahayd Een, a- fikradihii noo qoraaya ganacsi ee buugta noogu jiray aan maalin uun ku fakerayna inaanu wax ka mida hirgelinno uunbaanu haatanna waxaanu isku daynay inaanu ku dhac samayno oo aanu abuur keenno Een, meeshu waa meel yar oo haddii allaba kuu roon yahay waxay ka fududahay in gacanta lagu maydho wiilasha yaryarka oo hadda dariiqyada baabuurta ku dhaqa waxyaabaha ay ka qayb qaadayso waxaa ka mid ah nadaafadda waayo gidaarada baabuurta iyo wadooyinka baabuurta lagu dhiqi jiray waxaanu sameynay oo u fikiray in baabuurta gidaarada iyo wadada lagu dhaqayo ay nadaafadii aan ka qayb qaadano waa qodobka labaad ee dhallinyaradan dhibaataysan ee gacanta ku maydhaya ee dhibtu ka haysato inaanu shaqadii u fududayno oo ay- iyagiina nagala faa'iidaystaan annagiina aan ka faa'iidaysano marka waxaanu furay goob baabuurta lagu dhaqo oo casri ah nadaamsan haddii la fududaynaysa shaqadii xilli kooban gaarigii lagu dhaqayo Een, haddii alla ku nadaamyo badan oo kala duwan leh haddii alla ku runya baahiyihii faraha badnaay oo ma garanaysa ahayd in qofku gaarigiisii uu la raadsado goob wiil yari baabuur ku dhaqo aan qofkii uu ku fikiray inuu ten minutes wixiisi ama thirty minutes inuu ku dhamaysto soddon daqiiqo loogu dhamay gaarigiisa hore ka qaato waxyaabaha aan qabanno waxyaabahaasa ka mid ah waxaa jira dhalinyaro badan oo eh, ka shaqaysta gudaha magaalada boosaaso ee baabuurtana gacanta ku dhaqaa Eh, dhalinyaradaas eh, fursad ma u bannaan tahay eh, mase shaqo geliseen in ay ka mid noqdaan eh, fikradan cusub aa la timi hal abuurka ha cid kaleba gacanta kuma hayso yuusufow waxya dadka ka shaqaysanayaaba cid kale maaha waa iyagii un iyagii baa jooga iyagii baa loogu tegaya iyagii baa nadiifinaya iyagii baa baabuurtii dhaqaya iyagii baa dha- keliya waxaa u fududaaday waqtigii qalabna way heleen waxay ka saa qalabku wuxuu ka saaciiday inuu wiilkii uu toban daqiiqo gaarigii ku dhaqo ku nadiifiyo ku habeeyo even gudo debed kor meel walba uu gaarigii okay uu qofkii qanacsan kastamarkiisi inuu diro waayahay boosaaso wiilasha hadda kuu shaqeeya marka hore eh, lacagay ka qaadi jireen halkii gaari waxay ku dhaqi jireen saddex doolar ilaa afar doolar Eh, qiimaha eh, dhalinyarada kale oo waxaa jidha boosaaso eh, sidaasoo kale weli baabuurta dhaqaya Eh, qiimihii ma hoos baa uga dhigtay mise eh, isku qiima ay shaqadaada iyo dhalinyaradu eh, isku qiima ay ku dhaqaan baabuurta Een, saynu la socno haddii wax lasoo kordhiyo dee kolley meesha kharashaad baa imanaya korontaa imanaysa een, biyaa imanaya shaqaalaa imanaya waxbaa ka bedelan dhinacii laakiin aad boqolkiiba sagaashan iyo sagaal marka loo fiiriyo wiilkuna wuu kaga kalsoon yahay inuu gidaarkii baawirka ku dhiqi jiray sababtoo ah meesha toban gaari uga timaado dee percentage buu leeyahay bercentagekiisaas markuu toban gaari ugu dhaco ama shan gaari ugu dhaco ama koob iyo toban gaari labaiyo labaatan eh, labaiyo toban gaari ugu dhaco lacag fiican buu fiidkii la carabaya isagoo aan daalanayn oo lebisana wax dhiba qabin marka fikirkaas ahaa in banaanka ay ku dhaqaan waxaa uga haboon inay inaan anagii wada shaqaysano annagiina aan waxelo iyagina ay waxelaan Een, haddii lagu waqtigii u seef garoobo xooggii u seef garoobo jidhka nadaafadooda ay seef ahaato gaadhiga qofkii watayna uu qanacsanaado
kaasi wuxuu ahaa sadaam cabdi saahid oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada eh, boosaaso oo u waramayay wariyaha v o yuusuf maxamuud yuusuf marka en, dee wada maqlaysay fikradda hurgal xitaa Marka, dhalinyaradii kale dhalin- saaxiibadii dhalinyaradu ma tahriibayaan keliya kuwa tahriibaya keliya maahane kuwo waxaa jira dalka shaqooyin iyo fikrado iyo fursadaba kusoo kordhinaya aadeed maalin dhowd waxaan sii daynay welibana wiil intuu tahriibay adigu libiya meelaha kasoo noqdo haatan intuu dhulkiisa kusoo noqday isagii dib u shaqaysanay waryaadhahen uu le halkan ka shaqaysta sababtaa marka hore wuxuu leeyahay dhalanteed baa looga sheekayaa en, maxaa la odhan jiray qolo facebook joogta oo meel isku soo sawirtoon dhibtii uga sheekayn ayaa tirahdaa halkan nimca taallaa qofkii markuu meeshan yimaadana meelu ka noqdaa ma jirto.
weliba mararka qaar dhalinyaro waxbaratay oo qurbaha joogtay oo meelaha ugu fiican joogta inta dib u laabtaan ay fursado shaqo dalka ka abuuraan Dee iminkaba laba dalka aha kuwa dalka jooga dalka falastiin sunta qurba joog baa haystee Ah, marka fursadaha ugu badan dalkiiba yaaleen dalka yaal meesha waxaa laga yaabaa in intaasoo milyanoo qof oo kulli maaragtay wax curinaya oo shaqo qabanaya ay joogaan laakiin soomaaliya oo kale qofku markuu tago inuu heli karo fursad uu wax yar oo gaara ku sameeyo meeshaan wax walbaahoo ka fakerto hortaaha laga fakera aad iyo aad aad iyo aad haatanna maxay noo xiga falastiini ismaaciilo weli warbixinadii dhallinyaradan ku jirnaayay dhallinyarada laascaanood ayaa qaarkood shaqada waxay ka bilaabeen meelo aada u hooseysa dhallinyaradan waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed oo meel yaroo ganacsi ku haysta jidka me- dhex mara magaalada laascaanood waxaana uu ka dhistay guri waxa uu bilaabay ama uu ganacsigaasi ku bilaabay wax ka yar kun doolar cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed ayaa dhallinyarada ugu baaqaya in ay shaqo abuurtaan halkii ay shaqaale noqon lahaayeen wariyaha v o e da cabdikariin olol ayaa waraystay
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa ka shaqaysata dhallinyaro aad u badan dhallinyaradaasi qaarkood ayaa shaqooyinka waxay ka soo bilaabaan meelo aad u hooseeya waxayna mustaqbalka ku fakarayaan in ganacsigaasi uu noqdo mid u najaxa haddaba mid ka mida dhallinyarada ganacsiga meesha hoose ka soo bilowday dhaqaalaha hoosena ku bilowday haatanna dhaqaalo fiican haysta Ah, ganacsiga iyo sheekooyinka soo maray ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa waxay wax ka weydiisay bismillaah magacaygu waxaa weeye cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed cabdi gurey baa loo yaqaan lix kun iga sasar marka walaal haa shaqada meel hoosan ka bilaabay haddeer waxaan wadaa siddeed sano ee, guri waan ka dhistay reer waa ka samaystay alxamdulilah meeshayda waad aragtaa meelsaa u weyn maaha laakiin waa barakaysan tahay ee, ilaahay mahadii dad badan oo meelo badan jooga waa dhaanaa shaqadu way iska fiican tahay aduu sixirbarayay waxaa jira dee marbaa suuqu suu yahay unbaan la shaqaynaa markii hore wax yar baan ku bilownay haddeerna wax fiican baan ka haysanaa Een, cabdi sidaad ii sheegtay een, shaqada waxaad ka bilowday meel hoose waxyaabii aad ku bilowday marka hore oo meel hoose ahayd iyo haatan meeshaad joogtay iyo markaad bilaabaysay fikradaad ganacsiga ka haysatay wallaahi markii niyad fiican waan hayay laakiin wax saase ma hayn wax yar baan ku bilaabay lacagadu wax kun dollar weliba hoos ka sii jirta haddeer alxamdulilah wax fiican baan ka haystaa wax badanna waa ka soo qabsaday welina shaqadeedi waa wataa meeshana waad aragtaa dee alxamdulilah shaqadu mid weyn iyo mid yarna ma kala lahaa dad baa hadeer tadaale ninkan meesha yar taagan muxuu meeshan dhex dhigay kombakaarka weyn haysta baana waxba u arag aniga bartaydaas ay fiican wax walbana aan ka hela markaa dee waa sandaqad yar oo laamiga dhinaciisa ku taalla waxaad ii sheegtay inaad ganacsi hoose ku bilowday guri ka dhisatay nin dhallinyaro aad tahay laascaanood joogto bal iga warran fikradda adiga kugu sii jiidaysa ee dhallinyaro badan oo dalka ka tegaysa oo iskaga tahriibaya shaqala'aantii bal iga warran sheekooyinkaa ku soo mara ama fikrad kugu soo dhacday mar inaad tahriibto oo aad tiraado dhallinyarada asxaabtaadaad raaci niyahow anigu horta weli tahriib iskuma dayin waan waraystay dad badanoo xaggan igaga tegey markay xaggaa tageen waan ka waraystay waxaa ii sheegeen in aan anigu halkaygan aan jooga ay fiican tahay marka hore dhulkayga hooyo aan joogo haddana aan shaqo ku haysto nabadgelyo ku haysto horumar dee adduunka shaqo unbaa xaggaana loo taga halkanna loo joogaa iyaga shaqala'aan iyo sharcila'aan iyo waxbay ka cabanayn anigu shaqadiina waan haystaa nolol maalmeedka iyo kawcanba waan ka helaa haddii bayd maayo kuwaan waxaanba leeyahay meeshiinni kaalay oo meeshiinni bay shaqa taallaa shaqaduna waa niyad iyo iimaan wada socda marka way noo fiican tahay walaal markaad hadda een, aad timaadidoo kale aroortii goor horeaad soo gashaa xilli dambeaad ka tagtaa een, bal qaabka shaqada aad u shaqaysay goor muddo fara badan baad halkan fadhidaa waan arkaa waa meel een, la fadhiista male een, a- aad uma weyna daaqadda iyo albaabkaad fadhidaa waa intaad fadhida keliya habeenkii inta badan waan shaqeeyaa maalintii sidaas leeg aroortii goor horaan soo galaa ha- ee, in yaroo maal- maalinti- maalintii in yaroo ee, duhurka iyo ee- eeriyadeeda un baan xidhaa dee meesha aad arkayso barakadaa ku jirta wax walba ka qabsaday wax kalena hadd insha allah haddaan sii wado oo waan sii noolaado waan ka sii qabanayaa Ee, waa shaqade waa meel kala socoto meeshu mar hadday kala socoto yanaan iyo weynaan male waxaan keeno markiiba waa dhammaadan wax kaloo cusub baan ku soo bedelaa Een, qiimahana dadka waan u yar khafiifiyaa si ay wixii markiiba iga socdaan waan wax cusub u keeno suuqana dee waan la jaanqaado subaxba wixii rayd maraya iyo waan la socdaa marka dadka shaqaystaan dhihi lahaa shaqaysta barakadu waxay ku jirtaa dalkiinu aad ka shaqaysataan sheekooyinka cabdikaad meeshan furatay maxaa ka mid ahaa wallaahi niyow dad badan baa waxa- in- aan- dad badan baa waxay yidhaahdaan ninkan weyne intan leeg iyo meeshan yara uu fadhiyo sideebay macnihii isu kaafiyaan bakhaarka weyn iyo bakhaarka iyo iyo meesha yarba irsaaqadu waa isku meel aniga taydanaaba iga faa'iido badan marka su-aalay ku weydiin ha su-aalahay weydiinayo saasaa ka mid ah. Warniyow, ninka inta- ninkaga intan leeg meeshan aanu intaa kugu arkayno maxaa maad si uun wax u kale samaysid marka niyow aniga sidan ay baraka badan waana sii wadayaa shaqadayda waa gartay maxaad kula talinaysaa waxyaabaha dhallinyarada kula talinaysa maadaama dhallinyarada aysan shaqaysanayn oo camalla'aantii ay badan tahay oo doonayaan inay dalka ka tagaan nin waxaa jira dhallinyaro badan oo dalka jooga oo shaqaysan lahayd shaqa abuur u baahan laakiin aan shaqa hayn dadkaas hadday shaqa abuur helaan way shaqaysan laakiin kuwa tegaya jooga oo shaqaystaan dhihi lahaa oo dhaqdhaqaaq sameeya dhulkiina ka shaqaysta kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed oo ganacsi isagu ka samaystay magaalada laascaanood een waryaheena cabdikariin olol ayuu u waramay ismaaciilo waxaa la yidhaahdaa halhays waddankan laga yaqaanaa jiroo la yidhahdo be your ambos ama adiga madax isku noqo laakiin qofku ilaa uu meelahan shaqaale ka noqdo marka waxaa moodaa aad uma dareemaya ereyga fakarki- macnihiisa fakarka inuu isticmaalo cabdiraxmaan wuxuu ku leeyahay intaad shaqaalo noqon lahayd adiga shaqada curi haye marka waxaa moodaa in meelahaas intaa shaqa sugayseen idinku shaqo abuura shaqo abuura welibana dee qofku wuxuu dareemi karaa marka uu waddamadan aad u yimaado ee uu shaqada iyo kalahaadeeda iyo saacadda lagu qabanayo iyo wax badan uu la qabsado iyo duruuftay leedahay marka waxaa moodaa i- mar walba meel walbaha la Ha.
joogo waxaa moodaa xataa gudaha dadka markuu qofku shaqaale yahay iyo markuu isaga shaqaysto Isku way mid kala maaha.
du- way kala duwan tahay marka waxaa moodaa xataa hanka qofka een, waxa uu filaayo aaday u kala duwan yihiin marka waxaa moodaa inuu halhays ka qaato wuxuu leeyahay shaqaha suginahay adinka shaqo sameeya aad iyo haye Maxay noo maxaa xiga?
noo haysaa? kaalmihii heesaha bal noo soo qabo aad heesta dee madaxa la ruxaysay baan soo qabanaya aan soo horreysiinayaa haye waa heesta caleemasaar muuse colaad oo ku magac dheer xabad
anuu cibaadu xaggeedu ciiray casiska tuugaa haweenka caagan haweenka caagan habeen cisaysan cimilo fiican mile cawaysun haway ku arkay haway ku arkay cishqay daaray habeen cisaysan cimilo fiican mila cawayson caway ku arkay caway ku arkay cishkay daari curdi soobax iyo cadra quruxsani ugubkan cubtiya calmadii naftana calmadii naftana cajab gelisay kuucani masarti cawooy kaale kaale cawey kaale kaale kaale cawey kaale aroosi la galo cawey kaale Hey, la, la, la, la. Ooh, ooh, ooh. برد الصبح يا على القروح سليم وقوك عبتي على الماضي نفتانا على الماضي نفتانا عجب قيلي السيه وعاني مسارتي لي عوي كالي كالي عوي كالي كالي كالي عوي كالي عروسي لقلو عوي كالي اي لا لا لا لا أوه أوه أوه. كودروني عن عيد نوركا على تسيسي عقار كفيلي عقار كفيلي كودروني عن عيد نوركا على تسيسي عقار كفيلي عقار كفيلي عدو كصوفتي عصب برواقو دار العجيب لن عويك واركو عويك واركو عيش داري عدو كسوفتي عصب رواقو درر عجيب لان عويك واركو عويك واركو عيش قاهي داري عبد الصباحية عذرك وروح سني وقو كان عبتي على الماضي نفتانا الماضي نفتانا عجب قيلي السي وعاري مسارتي عوي كالي كالي عوي كالي كالي كالي عوي كالي عروسي لقلو عوي كالي Hey la la la la. Hey la la la la. عرض صباحي على القرب سني وقوك عبتي على الماضي نفتانا على الماضي نفتانا عجب بيني السي وعاني مسارتي عوي كالي كالي عوي كالي كالي كالي عوي كالي عروسي لقلو عوي كالي لي لا لا لا لا أوه. عدي صباحية عذر قروح سني وقوك عبتي على الماضي نفتانا على الماضي نفتانا عجب بيني السي وعالي مسارتي عوي كالي كالي عوي كالي كالي كالي عوي كالي عروسي لقلو عوي كالي اي لا لا لا لا أوه أوه أوه.
codka macaan ee muuse colaad xabad aanu intaasi ku dhaafno sacabkii iyo sawaxankii dadkan heestu waa wadata ismaaciil dee waad ku ilowday falastiin oo saad madaxa ula raaxaysay waan ku arkayo warka Macallin.
dha- bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa qodobadii warka ugu waaweynaa haddaan u kor- u kormaro dhegaystayaasha xaakin federaali ah oo ku sugan gobolka hawaii ee dalkan maraykanka ayaa soo saaray amar lagu hakinayo amarkii fulineed ee madaxweyne trump ku xanibayey socotada toddoba dal oo s- ama lix dal aan idhaahdee oo badankooda ay muslim yihiin oo soomaaliyana ay ku jirto kaas oo la filayay inuu maanta dhaqan kalo sidoo kalena xaakim federaali ah oo isna ku sugan gobolka maryland ee dalkan maraykanka ayaa isna goordhoweyd soo saaray amar kale oo si ku meel gaadha loogu hakinayo inuu maanta dhaqan galo amarkii fulineed ee madaxweyne trump ee ka dhanka ahaa socotada kala duwan ee lix dal oo badankooda muslim yihiin falastiin mahadsanid ismaaciil markana jamaalaa nugu soo biiray jamaal haye wararka een, ciyaaraha maxaa ugu dambeeyey waa tahay eh, falastiin wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan champions leaga gaar ahaan en, wareega lixi tobanaad oo waxaa la sugayay laba koox kale inay kusoo biiraan lix kooxood oo hore usoo gudbay atletico madrid iyo naadiga monaco ee wadanka faransiiska ka tirsan ayaa usoo baxay wareega kuwatafanalaha loo yaqaano ama sideed damaadka ee champions leaga atletico madrid waxa ay bareejo goola la-aana la gashay naadiga bayan livercusen iyadoo markaa labada lugood marka la isku darana ay naadigaasi atletico madrid ay kusoo badisay afar gool iyo laba gool laakiin naadiga manchester city ayaa wejigabax kala kulantay naadiga dalka faransiiska ee ee monaco kadib markii wadanka faransiiska markay ku ciyaareen looga adkaaday naadiga kubadda cagta manchester city saddex gool iyo gool ee labada lugood marka laisku daro waxa ay ahayd in lix iyo lix ay iska dhaliyeen hase yeeshee dhinaca farqiga goolasha waxaa kusoo baxay naadiga monaco ee dalka faransiiska kooxaha champions leaguega hadda soo gudbay oo bariisku aadkooda la sameyn doono waxaay kala yihiin naadiga barcelona bayan munich real madrid juventus brucia dortmund atletico madrid monaco iyo leicester city leicester city keliya ayaa ah koox wadanka ingiriiska ka socota oo horyaalkaasi hadda ciyaaraysa champions leaguega iyadoo tababare beb guardiola oo city hadda hogaaminayay noqonaya markii ugu horreysay quarterfinalaha koox isagoo hogaaminaya looga adkaado champions leaguega
aadaad mahadsan tahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socotay falastiin mar kalena dhinacii heesa ayaan jaleecaynaa haatanna waxaan soo qabanaynaa hees heestas goods ay sida wada jirka ugu luuqeeyaan nimcaan hilaac iyo xamda queen
inkastoon sadowgiisa dooq isanyaday haatan urda seexad la diiday sorna aan cun waaye samirkayma hungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta badadkii sidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sodaala ku sagootiyaya ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiya
inuu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaad iyo muuqa araggaa ku sugmoo inuu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaad iyo muuqa araggaa ku sugmoo naftan waan sasabaa sawirkaaga tusaa sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaan sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaan badadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socdaala ku sagootiyaya badadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkaan ka socdaala ku sagootiyaya
heesta sagootis codadka macaan ee nimcaan hilaac iyo xamdikuyin waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii dhallinyarada maanta ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaya ilaa iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaa sansankiisa lahoo madaxeeda cabreed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaa saansankiisa laho